جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin hehnana waxaa ka mid ah dagaalo iyo qarxo lala beegsada cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah wiliyaadka dhaca koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya xiisadda u dhexaysa awoodaha ku loolamaya gacankuhaynta dekedaha geeska afrika ayaa sii xoogaysatay xilli xabashada etoobiya ee dhankeeda doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya fuqaradii masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaaga degmooyinka xudhur iyo waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyo deegaanadaasi saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka shaaladirarka isku magacaabay somalilan in uu weeraray xarumaha xisbigaasi munaasabad lagu soo wejinaya arday ka qalin jebisay madrasada alfurqaan ee ka dhacday degmada buulafula ee wilaayada baay mas-uuliyiinta wilaayada galguud ee ka qaybgalay xaflad qalinjebina oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ee degmada xeendheer ee wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa dowladdiina u qabtay dadka xoolaleeda ay ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo khamiis ah taariikhun ku beegan tahay toddobada bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo iyo qarxo lala beegsada cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka dhaca koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgallada mujaahidiinta waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkan maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud jazaaka allaahu khayran walaalka xaaris cabdulqaadir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay toddobada bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo kala duwan ka kala fuliyeen habeenkii xalay qayba ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qiilayeen ama maandooriyaha qaadka ay ku isticmaalayeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasi uu ku yaala agaarka buundada weyn ee magaalada beledweyne dhawaaqa qaraxa waxaa si aada looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne waxaana ilaa iminka inta la xaqiijiyey qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa iyo afar askari oo murtadiin ah sidoo kale magaalada beledweyne ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugayeen buundada weyn ee magaalada beledweyne iyadoona qaraxaasi khasaare kala duwan cadowga allah lagu gaarsiiyey dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee buundada deegaanka beriire waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalay tuulada seenaay ee u dhow deegaanka shilaambood ee isla shabeellada hoose rasaasta markii ay bilaabatay maleeshiyaadka murtadiinta goobta isbaarada way isaga carareen dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada garbahari oo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoona dhawaaqa rasaasta xaq iyo baadilka si aada looga maqlayay deegaana ka fog degmada garbahari howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan shabeellada hoose baay iyo gado waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu muddooyinkii dambe ay si aada usii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah waxaana xusid mudan in labadii maalmood lasoo dhaafiy weerar culus oo ka kala dhacay wilaayaadka galgaduud iyo shabeelle si aada loogu laayay maleeshiyaadka murtadiinta loogana gubay gaadiid iyo dooni sahay u siday murtadiinta waxayna tani caddaynaysaa dhiigbaxa xooggan ee ku soconaya cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta oo jihaaduku mubaarak xiisadda u dhexaysa awoodaha ku loolamaya gacankuhaynta dekedaha geeska afrika ayaa sii xoogaysatay xilli xabashada etoobiya ee dhankeeda doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya warbixinta warkan waxaa sii aanbaqaadaya walaalkeen faysal mahad soomaali majalladda ekonomist ee ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa daabacday warbixin ku saabsan muranka la xidhiidha dekadaha ee ka jira mandiqada geeska afrika kaasoo sii xoogaystay wixii ka dambeeyey markii horaantii sannadkan ay dowladda xabashida is-afgarad la xidhiidha badda cas la saxiixatay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed ee soomaaliya sida warbixinta majaladu tilmaamayso mandiqada geeska afrika ay ka mid yihiin dalalka soomaaliya jabuuti eretereya iyo etoobiya ayaa lagu tirayaa deegaanada ugu xasaradaha badan dunida mandiqada geeska afrika ayaa martigelaysay sida warbixinta ekonomist tilmaamayso dagaalo lagu riiqmay oo weli socda qaarkood sida dagaalkii dhex maray etoobiya iyo eretereya dagaalada sokeeye ee ka socda etoobiya iyo dagaalka jihaadka ee ka socda soomaaliya gobolku wuxuu xilligan martigelinayaa kala jiidasho ay wadaan awoodo dibadda ah oo doonaya in mid weliba ay gacanta ku dhigto ilaha dhaqaale iyo marinbiyoodyada muhiimka ah ee geeska afrika xukuumadda adis ababa oo isku dayeysa inay ka faa'iidaysato dekadda barbara ayaa tallaabada ay qaaday waxay keentay isku soo dhowaansho iyo isxulufaysi dhex maray eretereya iyo kooxda ridada soomaaliya iyadoo dhanka kale awoodihii ka jiray gobolka ay dhinacyada la kala safteen kuwaasoo laga tilmaami karo dowladaha dabadhilifka ah ee masar turkiga iyo imaaraadka carabta iyadoo weli aanay muuqan tallaabooyin xal u ah khilaafka dhinacyada oo marba marka ka sii dambaysa sii xoogaysanaya ayay majalladda ekonomist tilmaamaysaa in tani ay sii hurinayso colaadda mandiqadda siina xoojinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haddaba cabsi ku ah kooxda riddada iyo dalalka dariska khilaafka xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho iyo etoobiya u dhexeeya ayaa soo bilowday bishii janawari ee sannadkan markii abiy axmed iyo muuse biixii kala saxiixdeen is-afgarad dhigaya in etoobiya labaatan kilomitir laga siiyo badda cas halka iyaduna noqonayso dalkii ugu horeeyey ee aqoonsada in maamulka somalilan ka go'o soomaaliya inteeda kale tallaabadan ayaa ka caraysiisay nidaamka xasan sheekh maxamuud sida warbixintu sheegayso iyadoo tilmaamtay in maamulka somalilan aanu geli karin heshiisya noocan ah xasan gurguurta ayaana dhowr jeer weerar afkaa ku qaaday abiy axmed iyo xukuumaddiisa oo inta aysan soo ifbixin xiisaddan kooxda gurguurte cilaaqaad iyo heshiisyo amni la gashay etoobiya bishii sebtembar mar uu madaxa kooxda riddada la hadlayey majalladda ekonomist wuxuu sheegay in dhammaan dalalka gobolka ay ka walaacsan yihiin habdhaqanka ra'iisul wasaaraha etoobiya ee abiy axmed dowladda turkiga oo ka mid a dowladaha faragelinta ku haya soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay inay dhexdhexaadinayso kooxda riddada iyo etoobiya kulamo dhowr jeer ka dhacay ankara ayaa ugu dambayn fashil ku soo dhammaaday tallaabooyinka uu qaaday xasan sheekh maxamuud waayadii u dambaysay ayay majalladdu ku tilmaamaysaa kuwa dhalin kara iskudhac soo degdega oo dhex mara labada dhinac tallaabooyinka ay xustay waxaa ka mid ah go'aanka ay sheegtay kooxda riddada inay dalka uga saarayso ciidamada etoobiya tallaabada kale ee xiisadda sii kordhin kartaa sida majalladdu tilmaamayso ayaa ah heshiiska iskaashiga difaac ee dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda qaahira sida ay sheegayaan diblomaasiyiin dhowr ah oo la hadlay saxiifadda iskaashiga difaaca ee masar iyo muqdisho ayaa ka dhigan tallaabo sii adkayn karta xaaladda maadaama etoobiya iyo masar aanay isku wanaagsanayn xiisadda la xidhiirta biyo-xireenka alnahdana ay dhulka la gashay xidhiirkii labadaasi dal taxliilaadka majalladda ekonomist ay samaysay ee la xidhiira xaalka gobolka ayay ku sheegtay inay suuragal tahay in dhowaan uu hirgalo isbahaysi xagga difaaca ah oo saddex geesood ah kaasoo ay yeeshaan kooxda riddada masar iyo eretereya tani ayaa ka dhigan xiisad hor leh abiy axmed oo dareemaya kelinnimo siyaasadeed ayaa waxaa suuragal ah inuu sii xajisto is-afgaradka uu la galay maamulka la baxay somalilan wuxuu sidoo kale qaadi doonaa tallaabooyin ka dhan ah kooxda riddada gurgurte sida ay sheegayso warbixinta taasoo ah inuu soo dhowaysto xiriir dhowna la yeesho maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya ee diidan siyaasadda xasan sheekh maxamuud waana tallaabooyin ay horay u qaadeen adis ababa iyadoo tiro laba jeer ah inta la og yahay hubka
fuqaradii masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaasi waxaa warbixinta warkaasi inoo diyaariyey walaalkeen cabdilqani maxamed mashruuca kubcinta waa mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee sare loogu qaadayo horumarka dhaqaale ee bulshada gaar ahaan xoolodhaqatada ku nool deegaanada wilaayaadka islaamiga taas oo sanadihii u dambeeyey boqolaal qofood oo danyar ah dhaqaale loogu abuuray wilaayada bakool ayaa sanadkan tobaneeyo qofood ku wareejisay xoolo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo loogu talagalay inay dhaqdaan islamarkaana sanadaha soo socda ay noqdaan kuwa bixinaya sakada dhowaan munaasabado ka kala dhacay deegaano hoostaga degmooyinka xudur iyo waajid ayaa boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira loogu wareejiyey dadgaaraya toddoba iyo toban qoys lix ka mid ah qoysaskaasi waxaa la siiyey min shan neef oo geel ah halka kow iyo toban kalena la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka warramaya dareenkooda farxadeed magaagay maanisaqadhe deegankay galaygalaygu dadkii meelida ganaayey beerkalaayey masaakiinta beerkahaayey eed angliididohayni ilaahya kamaadsan mujaahidigaaniinweerti gomoriruugi malantan shanhaneef gaale iyo meeli ilaahay niisii geek farhad fale anu qabna ilaahay may kutuuganne ini mujaahidiinta galantiya kor alweele gaalan alle jibi ya ilaahay kutuugni ayaahay mahad isku lehe dhankii morojal kubiini ilaahay wino on siyaadisiin magaagay isaaq ibdowaleeree deegankayna dhureeyu mujaahidiintii muslimiinta iinweerti galantiya kor alih kawaala shangneef gaale zakawaada dhisii horumar isiina deegankan gomore awali isii shantaasneef dad masaakin ewa hayni masaakidiin intinti kora horwalmalna siina ilaahay anka mahadsan inti ana dhagaalaysado zakaad zakaada hadii la deeroon ini aneef ringa zaka kugubiiyafada galantiya kor alimasi galantiya kor alimarsi anka doayn gaalana rush irashalasi irshaan maarwaliyare deegaanka warlawiko koy ilaahay markiyaha irinkilisi amaliintiisi ilaahay yoona barakaay anin ilaahay inbarakaay wajiniid ilaahay keersi wargomaro sodongi shagnafaliisi anina ilaahay inbarakaay yoona galantiyo koralikawaala magaga irimadi nurole he sharaafo deegaankan kutagna abala abakan geeka mujaahidiinta hoola isiidi na yaayu kuyoolere irinkan isiina sodon iyo shangneefo ilaahay aan ka mahadsanno mujaahidiinta aan ka mahadsanno mahad ilaahay iskuleh maybuaha ilaahay liido waahido oo mujaahidiinta allan kaalmay diiban allasi gaalada alla dulaay magaa iidin fiinga leera iiganka ana kukoyna kiishuule leera lamaanta oo antee laku geegaayo ini ununa qeyb ilaahay ninko dari cusumiinti lahaku qaadena mahad nagaana dunya akhare shan naf jiil ele isi mujaahidiintina ilaahay heer waafajiyaa waalhun gaalada lijibaa waalhun alakowaba deegaankan kukoy makiinelere isaga idin hastan isaan shuuliyere yogoyowna maylanaesiya lanki sodon shangnef irinalasi lanki kaleena shangnaf gaalelasi markan ilaahay kama hastan gaaladana alijibi muslimiintan ilaahay madajo korkaweele lanki muslimiinta e hagaadi ilaahay barakhaay lanki lahakugaadin ilaahay hoolayin barakhaay laandheera kaweelni hegi hegaaba ilaahay muslimiinta hawaraabi megan alle mahadsantin mahadsantin hata koolkoolkoo shangneefliisaya ilaahayinka mahadsan hata ada walainkuuga dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada rabdhuuree loogu wareejiyey xoolo isugu jira geel iyo ari qoysas gaarayaa ilaa lix qoys waxaana wadarta guud ee dadka ka faa'iidaystay mashruuca kubcinta ay gaarayaan saddex iyo labaatan qoys saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka shaaradirirka isku magacaabay somalilan in uu weeraray xarumaha xisbigaasi marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dalka soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday xarumaha qaar ay degan yihiin xisbiyada ka jira deegaanada uu ka jiro maamulkaasi gaalaraaca ah saacadihii lasoo dhaafay waxay weeraradan ka dhaceen xarumaha doorashooyinka ee xisbiga wadani oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka ashaadoladirirka ah ee somalilan mursad guuleeda cali ibraahim oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga wadani ayaa waxa uu sheegay in weerar lagu qaaday xarunta dhexe ee xisbiga iyo xarumaha kale ay gobolka ku leeyihiin waxa uu weerarkaasi ku eedeeyey inuu ka dambeeyo xisbiga kulmiya oo ah kan iminka haya talada maamulka ashaadoladirirka ah ee somalilan markaa magaaladan gabiiley maalmihii dambeeyey waxaa horta ka socday caadifad dadka xisbiga kulmiyo taageersani waxay iyagoo dee xisbigoodii ka matalaya ayay waxay caadaysteen islamarkaasina ay ataagayaan xarumihii ay lahaayeen xisbiga mucaaridka ee wadani haddii aad dee carruur lasoo diro carruur xarumihii jiidaan oo kuwo kalena yimaadaan dhibaata halkaa ka imanasaya nabaddarro nabadgelyadii oo xumaata iminka maanta u dambeysay xaruntan aan joogo waa la shiiday saa arkasaan boorkiisi wuu jajaban yahay albaabkiisi waa lala baxay xaruntii kale dhaxaan ka shaqaynani maanta iyadana waa lagu soo weeraro waa la shiiday dee haddii uu xisbigii kulmiya kaga soo hadhay un dhagax la tuuro dee cod kuu noqon maaya dhagax la tuuraa oo ka daaya ummaddan naxliga iyo cuqdada aad ku beeraysaan iyo xarumahana shiidaysaan weeraradan ayaa imaanaya xilli deegaanada waqooyi ee ka arrimiyo maamulka somalilan uu ka socdo diyaargarowaya xisbiyada ugu jiraan doorashooyin gaaleed ka dhaca dhulkaasi munaasabad lagu soo wejinaya arday ka qalin jebisay madrasada alfurqaan ee ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay walaalkan abu xasaan ee inoo haya warbixinta warkan munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxaa lagu qabtay howlka xafladaha usaama degmada buulafulay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxaa goobjoog aha mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay xubno ka socday maamulka islaamiga degmada buula fullaay ugaasyo nuqabo waalidiin ganacsato iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta heer xarako heer wilaayo iyo heer degmo intaba ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd abaalmarin iyo sagoontin loo sameynaya arday ka qalinjabisay madarasada alfurqaan oo ka mid a madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee bay ardaydan munaasabadda loo qabtay oo gaaraya ku dhowaad siddeetan arday ayaa isugu jiray gabdho iyo wiilal waxaana ay si gaara kaga qalinjibiyeen qismiga rawdatul atfaal oo ay dhigtaan carruurta yaryar waxaana xusid mudan in carruurta qaar ka mid ay ahaayeen carruur aad u daayar allaha barakeeye maamulaha madarasada alfurqaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda qalinjibisay iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen hadda waxaan u fidhinaa qalinjibinta ardaydii marka rawdooda kasoo qalinjibiyey waxay soo dhammaysteen ardayda marxaladda alqira'a walkitaaba iyo marxaladda tamhiidka labadaas marxalad ayay soo dhammaysteen ardayda maanta halkan noo fadhiya ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu noo soo celceliyo xafladooyin ceenkan oo kale ah ardayda marka tiradooda guud ahaan inta maanta qalinjibinaysa waa toddobaatan iyo toddoba arday sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ahaa culummadii madasha ka hadashay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ilmahan oo ahaa kuwo aan waxba akhriyi karin shubhum ummi ama ummiyiinba ahaa alqiraa'atu walkitaaba looga bilaabayay iyo duruusta ay qaateen waxaad moodaa asaaskii in wax badan laga soo dhisay oo afar qodob oo muhiim ah ayaa meesha ka baxay kow ay ka mid tahay alqiraa'atu walkitaaba oo farti ah waana mawduucii ilmaha meesha loo geeyey kow waxaa ku xigay qur'aankii in la xifdisiinayay oyna xifdiyeen oo halkan ka akhriyeen waxaa ka mid oo aad ii soo jiitay musxafka qur'aanka markay soo gelayeen ma aynan akhriyi karin maantana haddii musxafka qur'aanka hortooda lasoo dhigo way akhrin karaan qaar ka mida ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay qayb ka mida waxyaabihii ay barteen oo ay ka mid ahayd khudbad ku baxaysay luuqadda carabiga oo goobta uu ka akhriyay mid ka mid a ardayda qalinjibisay يسرنا نحن طلبة روضة الأطفال في مدرسة الفرقان أن نقدم إليكم كلمة شكر وتقدير وذلك انطلاقا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنطلق وبعد حمد الله سبحانه وتعالى نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من له فضل علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة لنتعرف عليك من أنت أنا أنسة بنت آدم طالبة تدرس في مدرسة الفرقان الأساسية قسم الروضة وأنت أنا أيضا طالبة تدرس نفس مدرستك وخاصة قسم تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأساسي dhammaan ardayda ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyadoona si gaara loo xusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaad laga qaaday ardayda ardayga ugu horeeya waxaa waaye caaisha cabdullaahi cusmaan waayahay ardayada ku xigta waxaa waaye xabiiba sheekh maxamed xasan aamina sheekh maxamed xasan waxaa sidoo kale abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey maamulaha madarasada alfurqaan iyo qaar ka mid a macallimiintii wax soo baray ardayda qalin bedelatay marka ugu horeysa waxaan ugu cayn hadduu ilaa yidhaahdo alistaad macallim yuusuf falyatafadal jaa'isadiisu waa taabacda ku jirta iyo jaa'iso kale oo lacageed macalinka ku xigo waa macallim maxamed mukhtaar macalinka ku xigo ayna guddoonsiinayna waa mudiirka oo ah macallin khaalid ibraahim aadam xafladan ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah iyadoona ardayda hadda qalinjabisay ay u gudbi doonaan hadduu alle idmo marxalado kale oo cusub sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo maamulka sare ee madarasada alfurqaan mas-uuliyiinta wilaayada galguud ee ka qaybgalay xaflad qalinjabina ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa faahfaahinaya
xaflad siyaarsaraa loo soo agaasimay ayaa ka dhacday gudaha macadka khadiijatu bintu khuweyla taas oo lagu sagootinayay dufcaddii koowaad ee macadka ka qalinjebisay xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nabadoono waxgarad macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha macadka khadiijatu bintu khuweylad ha inooga warbixiyo waxyaabihii lagu bartay macadka daraasada macadka ka bixaysa waxay ahayd daraasa nahaariya ay aaday oo maalintee wax lagu baranaya habeenka kuma jirin yowmiya waxaa la qaadanayay afar xuso fatradii koowaad tafsiirka waxaa laga qaatay shan jus xadiidka waxaa laga qaatay cumdatul axkaam mustalah xadiidka waxaa laga qaatay bayquuniya manduumada la yidhaahdo fiqiga waxaa laga qaatay abishujaac caqiidada waxaa laga qaatay kitaabu tawxiid luqa alcarabiya khitaabada waxaa laga qaatay duruusu luqa alcarabiya liqayr naadiqiina biha juska koowaad naxwaha waxaa laga qaatay ajrumiyada siiradana waxaa laga qaatay alkhulaasatu lbahiya fatradii labaad ee macadka waxaa la qaatay shan jus oo tafsiir ah tajwiidka waxaa laga qaatay jazariya manduumada la yidhaahdo xadiidka waxaa laga qaatay riyaadu saalixiin caqiidada waxaa laga qaatay alcaqiidatu lwaasidiya fiqiga waxaa laga qaatay alyaquut nafiis usuululfiqigana waxaa laga qaatay kitaabka caamka ah alusuul min cilmi lusuul qawaacidka fiqiga waxaa laga qaatay manduumada la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya luqa alcarabiya waxaa laga qaatay gaar ahaan khidaabada duruusu luqa alcarabiya liqayri naadiqiina biha juskeeda labaad fatradii saddexaad ee macadka waxaa la qaatay ikhwaani fillahi tafsiirka toban jus aa la qaatay xadiidkana buluqulmaraam aa la qaatay ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim ayaa bogaadiyey gabdhaha daaciyaadka ee macadka khadiijatu bintu khuweylad licdaadi daaciyaadaa la yidhi waa laydi diyaariyey icdaad waa diyaargarowgii gabdho daaciyaadhoo la diyaariyey inay ducaad naqdaan soo maaha waxaa laydinka rabaa marka kelimadaas inaad u soo baxdaan oo aad yani u qalantaan inaad daaciyaad naqataan kana bilowdeyn ahalkiinna ilaa maaragtay dadka maaragtay waktigiinna ku aadan oo gabdhaha kalea meeshaan wakhtigaa la bixiyey cilmiga waa la ximbaaray wuxuu u baahan yahay in la sii bixiyo macallimiintii nawxil saareed oo ducaadda ahayd waxaan ka doonaynaa gabar kasta meel u qalanta inay fadhiisiyaan oo cilmiga ku gudbiyaan oo lagu muraaqabeeyo ayaguna inay wakhtigooda ilaahay ka gataan inay kalaamka ilaahay ximbaaraan lafdan iyo wamacnan culumtii kale oo sharciga ahayd oo nuuc walba lahaydna ay ku daraan sheekhul waali sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa la dardaarmay haweenka waxaad ku jirtaan siraac ama loolan adag waxaad kula jirtaan xamladahaas gaalada oo maaragtay ku wajahan gaar ahaan guud ahaan ku wajahan muslimiinta gaar ahaan gabdhaha ku wajahan waataan mujaahidiintu maanta ay diyaarinayaan ama la sameeyey wilaayaadka dhan macaahida sharci ah gabdhaha wax ku bartaan maraakiis islaami ah gabdhaha wax ku bartaan sharafta iyo marka qiimada aad iyo aad bay u muuqataa marka kaalintaasi horta inaad qaadataan waa ku dardaarmayaa cilmiga wuxuu u baahan yahay camalfal cilmiga dad badan aa yaqaana shareecada oo islaamkaas sheeganayo laakiin ku dhaqan haddii la yidhaahdo iyo camalfalka meesha laga kala tegay waa meeshaas macadka daaciyaadka khadiijatu bintu khuweylad ayaa soo saara aalaabah gabdho daaciyaad ah oo ka qayb qaadanaya dacwada islaamka maamulka islaamiga degmada xweendhaare ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiina u qabtay dadka xoolaleeda ay ku dhaqan deegaan hoosta degmadaasi sida uu ku faahfaahinay walaalkeen abuusheyba أركان الإيمان ستة لح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر غيره وشره من الله تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله dad rag iyo dumar isugu jira oo kor u dhaafaya lixdan ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu qabtay deegaanka margaduud oo hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud balse kaabiga ku haya deegaanka xagarey duruusta oo ay bixinayeen culimo u carbisan qaabka quman ee dadka diinta loo gaarsiiyo ayaa dadkaasi siiyey duruus muhiim ah oo wax badan laga faa'iiday markii la gaaray munaasabadii afmeerka dowladda ayaa qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay waxay goobta ka sheegeen sida ay dowladani uga faa'iidaysteen iyagoo dalbaday in duuraad kale oo caynkan oo kale ah loo qabto alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh meeshaan la yidhaahdo maragaduud suuqaanyo keenay ee aan ku barannay towxiidka macnihiisa iyo sharuuddiisa dhammaanteed walaayada islaamka noo keentay inaan towxiidka baranno oo ah furihii jinnada miftaaxii jinnada oo qof kasta oo muslima laga rabo meeshaasaa ilaahay subxaana wa tacaala haynalkaga saxay halkaasaan waxaan leenahay qof kasta oo muslima towxiidka iyo macnihiisa iyo ha iska taxdo annakana ilaahay baa noo suurtogeliyey in culummadu naga saxdo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin aan leenahay muslimka dhanna waxaan ugu boorina towxiidka iyo macnihiisa in layska soxo oo qof kastoo muslimo ay towxiidka macnihiisa iyo laftigiisa barat الحمد لله رب العالمين إلهي كما هدسن سكان يكاني ميشان ان وحان قادني دورو ساعتي طبان مالمود دورو داسون كو قادني ميل بادية اه ديغان كحقري اه دقمد حين دير هوس تكتا او ليرا مرقدود وحان قادني كتاب ليرادو التربية الإسلامية عقيدة fiqi siiro adkaar xijaab marad shantaas noqdo ka hadlaaya ilaahay ayaa noo suurtageliyey waxyaabahan ku qaadanana waxaa ka mid ah maraatibudiina ka mida maraatibudiina alaaa arkaanu lislaam khamsatun shan shahaadat an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah wa iqaamu salaah wa iitaau sakaah wa soomu ramadaan wa xajulbeyt in istadac ilay sabiila howlahaas badanaan qaadanay kitaabkaas towxiidka oo shuruuddiisa iyo maaragta arkaantiisa iyo nawaaqidul islaamkiisa intaasoo dhanba leh ilaahayaa noo suurtogeliyey wilaayada ku mahadsan ilaahay baa mahad iskale marka koowaadna kulmiyey muraadka naga noo soo dhammeeyey meeshaas layidhaa margaduud aan ku baranay culummadii noo dhabar adeegta qobaha iyo qorxaanala joogtay waa u mahad celinaynaa gaar ahaan waaligeena macalin liibaan ilaahay ha xiftiyo arkaanu islaamaan ku baranay arkaanu iimaanaan ku baranay ilaahay baa ku mahadsan waxaan codsanaynaa ina loo soo celceliyo dowladda noocaana aad iyo aad maxaa yeelay aqriay adduuntaan u baahnayn weeye oo noloshannada adduunnimada aqra ku jirta walaayada waxaan ka codsanaynaa ina loo soo celceliyo waxay qayb ka ahayd dowladani diiniga ah dowlad silsilada ah oo waayadanba loo qabanayay dadka xoolaleyda ee ku dhaqanaa deegaanada fogfog ee wilaayada islaamiga galguduud gaar ahaan deegaanada beesha maxamuud iraab ay degto warkii subaxnimada wanaaganta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu